الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الشفاعة وعلى الشيخ رحمه الله أحكامتي الشفاعة أيو بلابي أدلتي الشفاعة كسارت وقول الله تبارك وتعالى يقول الله جل وعلا إلهي وحول سبحانه وتعالى وأنذر به أدك أنذر به وأدك يعني به أي بالقرآن yacni u sheeg ama maaragtay ku baraaruji wa andir ku dig bihi qur'aanka ay bilqur'aani qur'aankii alladiina kuwa yakhaafuuna cabsanaya baqanaya an yuxsharuu in lasoo ururiyo ilaa rabbihim xagga rabbigood laysa lahum ma lahaa min duunihi ilaahay sokadii waliyun ma laha weli walaa shafiicun iyo cid u ergeysa oo u shafaacad qaata shafiic waa qofka ergeynaya ama maaragtay u erge qaadaya ama u dalbaya in laga dhaafo male shafiic male waana dee qof waana asnaamtii shafaacadoodii aalihadii inay shafaaco qaadaan ilaahay tabaaraka watacaala sokade wa andir bihi ku dig bihi ay bilqur'aan qur-aanka ugu digo alladiina yakhaafuuna kuwa cabsanaya an yuxsharuu in lasoo xashriyo ilaa rabbihim ilaahay tabaaraka watacaala kuwa ugu diga qur-aanka laysa lahum ma laha min duunihi ilaahay sokadii waliyun cid weliya ma laha iyo walaa shafiicun cid u shafaacad qaada ma laha yacni weli waa cid umuurtooda u gargaarta ama cid maaragtay umuurtooda caawisa weli ma laha ay naasiru naasir oo yansurhum u gargaara ma laha walaa shafiic wax u erga dalbaya ama u erga qaadaya ma laha waqowluhu tabaaraka wa tacaala qul waxaad ku tidhaahdaa lilaahi ilaahay waxaa u sugnaatay ashafaacatu shafaacada jamiican dhammaan ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala qul waxaad ku tidhaahdaa lilaahi ilaahay waxaa u sugnaatay ashafaacatu waa shafaaco jamiican dhammaan shafaacada lilaahi ilaahay baa leh subxaanahu wa tacaala ilaahay baa iska leh cidduu ogolaado qofka shafaaco qaadaya qofka loo shafaaco qaadayo dhammaan ilaahay baa leh subxaanahu wa tacaala qul waxaad ku tidhaahdaa lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ashafaacatu shafaacadu jamiican dhammaan shafaacada ilaahay baa leh subxaanahu wa tacaala waqowluhu tabaaraka wa tacaala man da ladii yaa waa kuma ayaa yashfacu shafaaco qaadaya cindahu cinda allaahi ilaahay agtiisa yaa shafaaco qaadaya man da ladii yashfacu yaa shafaaco qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaahay tabaaraka wa tacaala idankiisa mooyaane yaa shafaaco qaadaya manda ladii waayo mandaa waa kuma alladii ka yashfacu shafaaco qaadaya cindahu cinda allahi kumaa ilaahay agtiisa shafaaco qaaday odhanay anaa shafaaco qaaday ilaa biidnihi ilaahay inuu ogolaado qofkii shaafica ahaa iyo wlmashfuuca lahu xataa ka loo shafaaco qaadayo waa inuu dee ilaahay tabaaraka watacaala raalli ka yahay man daa waa kuma ka shafaaco qaadaya ilahay agtiisa cindahu ay cinda allahi ilaahay agtiisa dee markaa markaa shafaacada dee ilaahay unbaa un iska leh isaga idma isaga raalli ka noqda wax allaala waxaa shafaaco qaadaya waa inuu ilaahay aqbalo ama ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala cindahu cinda allah markaa maxaa laga qaadanaya ilaahay baa iska leh idanka shafaacada uu idmayo ilaahay baa leh wa qowluhu tabaaraka wa tacaala waa kan badanaa kan khabariya litakfiir waa khabariyadii wa kan badanaa min malakin malak ku sugnaaday fi samaawaat samaawaadka ku sugnaaday alla badana malag samada ku sugan oo laa tuqhnii aanay tarayn shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an waxba aanay tarayn ilaa mooyaane min bacdi kadib an ya-dana allaahu inuu ilaahay ogolaado wakaa markaa shafaacadu maxay ku baxdaa biidni illaahi baa u shardiya lishaafic waa inuu ilaahay soo maaha waalmashfuuca lahu inuu ilaahay idmo qofkii shaafica ahaa yaalmashfuuclahu wa kan badana min malakin badanaa malak oo ku sugan fi samaawaat samaawaadka ku sugan oo laa tuqhnii aanay tarayn shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an waxba aanay tarayn ilaa mooyaane min bacdi kadib an ya-dana allaahu inuu ilaahay ogolaado liman yashaau sida uu doono ciduu doono liman yashaau ciduu doono wayardaa uu raalli ka yahay yuu raalli ka noqonaya ee cani shaafici kii shafaaco qaadayey waalmashfuuca lahu ka yuu raalli ka noqonaya shaafica iyo ka loo shafaaco qaaday marka halkaa maxaa laga qaadanaya shafaacada asnaamta iyo aalihada iyo haaulaai shufacaauna cind allahi soo ma odhan jire waa shafaacatu baatila shafaacadu waa imise washafaacatu shafaacatan soo maaha shafaacatu baatila iyo shafaaca dee xaqa marka tani waa tii xaq ahayd markuu ilaahay idmo dee waa tii xaq ahayd soo maaha waa shafaaca ilaahay idmay subxaanahu wa tacaala wa qowluhu tabaaraka wa tacaala qowluhu jala wacalaa qul waxaad ku tidhaahdaa udcuu soo xaadiriya u yeedha udcuu u yeedha ama in la yidhaahdo udcuu barya waa su-aashiiba udcuu barya dheh alladiina barya kuwa zacamtum aa sheegateen min duuni illaahi ilaahay sukadii laa yamlikuuna ma milkiyaan laa yamlikuuna ma milkiyaan laa yamlikuuna ma milkiyaan mithqaala daratin in leeg quraanto oo fi samaawaati samaawaadka ku sugan walaa fil ardi ama dhulka ku sugan mithqaala dara in leeg quraanto samaawaadka ku sugan ama dhulka ku sugan laa yamlikuuna ma hayaan ma milkiyaan bare daraduna waa siqaaru namle quraantada nooca yaryar baa la dhaha dara quraantada nooca yaryar ee daradaa ma milkiyaan subxaana allah laa yamlikuuna ma milkiyaan ma laha mithqaala in leeg miisaanka wasniga daratin quraanto fi samaawaati samaawaadka iyo walaa fil ardi dhulka wamaa lahum ma laha fiihimaa samaawaadka iyo dhulka kuma laha min shirkin wax ay la wadaagaan wax wadaaga ama qeyb ama nasiib kuma laha wax nasiiba kuma laha wamaa lahu ma laha uma sugna maa lahu minhum min dahiirin cid nasiira dahiirku waa cid u gargaaraya dhahiir waa naasir yacni cid u gargaaraya ma laha wamaa lahu ilaahay baa loo celinaya ilaahay ma laha minhum asnaamta min dahiirin cid uga gargaarta ma laha wax ilaahay tabaaraka wa tacaala la odhan karo ilaahay bay caawiyaan oo asnaam ma leh min dahiirin cid u gargaarta walaa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu shafaacadu cindahu ilaahay agtiisa ilaa mooyaane liman adina lahu ciddii ilaahay ogolaado ama dee ilaahay tabaaraka wa tacaala ciddii uu idmo ilaa mooyaane liman cidda aadina lahu ilaahay u ogolaado ama ilaahay tabaaraka wa tacaala u idmo liman cidda aadina lahu ilaahay tabaaraka wa tacaala cidduu u idmo ama ilaahay cidduu u ogolaado subxaanahu wa tacaala xataa idaa fusica idaa fusica marka laga siibay can quluubihim quluubtoodii khowfkii iyo argagixii laga siibay qaaluu waa malaa'igtii markaa waxay odhanayaan maadaa qaala rabbukum marka malaa'igta khoofka iyo cabsidii ay soo baraarugaan ayaa waxay odhanayaan rabbigiin muxuu yidhi maadaa qaala rabbukum qaaluu waxay odhanayaan alxaqa ilaahay wuxuu yihi qowlkii xaqa ahaa wa huwa ilaahay alcaliyu waa allaha sareeya alkabiiru ee weyn qaala abulcabaas waa ayo abulcabaas huwa shaykhu lislaam taqiyudiin axmed binu cabdilxaliim binu cabdisalaam binu taymiya raximah llah abulcabaas waa kunyadiisii abulcabaas laakiin muu guursan liannahu kaana mashquula bilcilmi waljihaad wuxuuhi ibnu cuthaymiin muxuu ku mashquulsanaa sheekhu cilmi iyo jihaad buu ku mashquulsanaa ya sidaa daraaddeed muu guursan waa runoo sheekhu dee abulcabaas waa kunyadiisi laakiin awlaadna muu yeelan gabadhna muu guursan raximahullah raxmatan waasica saasuu ahaa qaala abulcabaas waa ibnu taymiya shaykhulislaam nafa allaahu ilaahay waa diiday camaa siwaahu wixii isaga ka soo hadhay kula maa yatacallaqu bihi wax kastay la xidhiidhaan almushrikuuna mushrikiintu la xidhiidhaan fa nafaa waa diiday an yakuuna inuu u ahaado ligayrihi cidaan ilaahay ahayni mulkun mulki ilaahay cidaan ahayni mulki ma laha ilaahay unbaa le laa yamlikuuna mithqaala daratin soo maaha aw qistun minhu ama qeyb wamaa lahum fiihimaa min shirkin soo maha maleh shirki qeyb kuma leh aw yakuuna cawnan lilaahi ama in la yidhaha ilaahay baa caawiya sanamkaasaa caawiya ama asnaamtaasaa caawinaysa ama gacan yarowa ma leh waa ka nasahan yahay subxaana wa tacaala walam yabqi muu hadhin ila shafaaca waxaa hadhay oo keliya uun ashafaaca waxaa hadhay oo keliya shafaaco fa bayana waxaa la caddeeyey annahaa laa tanfacu inaanay anfacayn ilaa mooyaane liman adina lahu cidduu u ogolaado arabbu ilaahay ciddii ilaahay tabaaraka wa tacaala ogolaaday rabbi ayuun weeye ilaa liman adina lahu rabbu ciddii ilaahay tabaaraka wa tacaala u ogolaaday uun weeye rabbi subxaana wa tacaala kamaa qaala tacaala walaa yashfacuuna ma shafaaco qaadayaan walaa yashfacuuna ma shafaaco qaadayaan ilaa liman irtadaa cid ilaahay raali ka noqday mooyaane ma shafaaco qaadayaan fa haadihi shafaaca shafaacadan allatii yadunuhaa ay u malaynayaan almushrikuuna mushrikiintii hiya iyadu muntafiyatu waa la diiday yowma alqiyaama iyo waxay odhanayaan haa-ulaa'i shufacaaunaa cinda allah soo ma aha waa baatil shafaacatun baatila kamaa nafaahaa siduu u diiday alqur'aanu qur-aanku waa diiday wa akhbara waa ka waramay annabiyu calayhi salaatu wasalaam rasuulku waa ka waramay annahu yaati inuu imanayo fayasjudu inuu u sujuudayo lirabbihi rabbigii inuu sujuudayo wayaxmaduhu inuu mahadinayo tabaaraka wa tacaala annahu yaati inuu imanayo fayasjuda uu u sujuudayo lirabbihi rabbigii wayaxmaduhu inuu mahadinayo laa yabda-u ku bilaabi maayo bishafaacati shafaacada awalan markaba shafaacada ku bilaabi maayo uma yuqaalu lahu waxa la odhanaya markuu sujuudo haddee sujuuddii uu ku bilaabo irfac koru qaad ra'saka madaxaaga koru qaad waa qul dheh tusmac waa lagu maqlayaa yani ilaahay baa ku dhegeysanaya wey dheh tusmac waa jawaabtii jawaabulamri ya wasal weydiiso waxaad doonayso tucda waa lagu siinayaa washfac shafaaco qaad tushafac waa lagu waa laga aqbalayaa shafaacada waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa yaa shafaacada dee ilaahayba amarkaba hayaba soo maaha subxaanahu watacaala wa qaala abuu hurayra wuxuu yihi abuu hurayra lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam man ascadu nnaasi dadka yaa ugu mudan bishafaacatika shafaacadaada dadka yaa ugu mudan man ascadu nnaasi dadka yaa ugu mudan bishafaacatika shafaacadaada dadka yaa ugu mudan man ascadu nnaasi dadka yaa ugu mudan bishafaacatika rasuulkow shafaacadaada dadka yaa ugu mudan xadiiskii qaala wuxuu yidhi man qaala waa qofka yidhaahdaa laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi fa tilka shafaaca shafaacadaasi liahlilkhlaasi dadka ahlu ikhlaaska ah biidni illaahi ilaahay idankiisa jala wacalaa fa tilka shafaaca shafaacadaasi fa tilka shafaaca shafaacadaasi liahlil ikhlaasi waxay u sugnaatay ahlulkhlaas biidni illaahi ilaahay idankiisa jala wacalaa walaa takuunu shafaacada ma laha liman ashraka billah qofka cid kala baryaya aan ilaahay ahayn ee ilaahay iyo awowgay baan baryay cid kale dee ilaahay la baryaya shafaacada ma laha wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisu waxay tahay ana allaha subxaanah ilaahay tabaaraka wa tacaala waa yacni xaqiiqadii shafaacada ana allaha subxaana ilaahay huwa aladii waa kaa yatafadalu siiya calaa ahlilkhlaasi dadka ahlu ikhlaaska ah waa ka waxsiiya fa yakfiru lahum waa u dembi dhaafaa biwaasidati waasidada ducaa baryada man adina lahu cidda u ogolaaday dadkaa wuu yidhi shafaaco qaada markay shafaaco qaadaan ayuu ilaahayna ka aqbalaya tabaaraka wa tacaala an yashfaca inuu shafaaco qaado ciddaa ilaahay ogolaaday dee liyukrimahu si uu u ikraamiyo oo rasuulkii waxay u tahay ikraam iyo maxay u tahay rasuulka karaamo iyo sharaf bay u tahay wayanaala wuxuu gaadhayaa almaqaama almaxmuuda maqaamkii weynaa ee dee maxmuudka ahaa ayuu gaadhaya markaa maqaamka maxmuudka ahayna dee waa shafaacadii qofka shafaaco qaadayana shafaacadiisii waa laga aqbalaya maxay u tahay karaamay u tahay dee sharaftiisii iyo waxaa soo daahiraysaa uu ilaahay cinda allaah uu ilaahay ku lahaa ayaa soo daahiraysa oo soo baxaysa fa shafaaca shafaacada allatii nafaahaa uu diiday alqur-aanu qur-aanku tuu diiday waa maa kaana fiihaa shirkun shafaacadii shirki shafaaca shirkiya lama ogola shafaacada yaa iska leh min allah ilaahay baa yani shafaacada lilaahi shafaacatu jamiica dhammaan shafaacada ilaahay baa leh subxaana wa tacaala soo maaha walihaada ahbata shafaaca waxaa la sugay shafaacadii biidnihi ilaahay idankiisa fii mawaadica meelo waqad bayana waa caddeeyey annabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulku waa caddeeyey annahaa laa takuunu inaanay ahaanayn ilaa liahli likhlaasi ilaa liahaan ilaa liahli likhlaasi watawxiid shafaacadu waxay u ahaataa uun dadkii muwaxidiinta ahaa ee khaaliska ahaa ayuunbaa iskale yacni oo inaanay dee shirki ama asnaam ama shufacaa fil asnaam inay baadil tahay baa laga qaadan markaa sheekhu wuxuu u keenay raximahullah shafaacadii shirkiga ahayd ayaa dee tawxiidka diideysa soo maaha markaa wuxuu caddaynayaa shafaacadii shirkiga ahayd inay baadil tahay buu sheekhu inoo caddaynaya raximahullah raxmatan waasica waayahay intahaa kalaamuhu hadalkaa yaale markaa hadalkaa yaa lahaa kalaamu sheikh اislaam ibnu taymiya fiihi waxaa ku sugan masaa'il aluulaa fawaaidda hore tafsiiru laayaati waa soo marna athaaniya sifatu sifada ashafaacatu shafaacada almanfiyatu tii la diiday tebaa la diiday tii shirkiga ahayd baa la diiday soo maaha maa kaana fiiha shirkun ta shirki ku jiro ama dee waa baatil athaalihata saddexaad sifatu sifada ashafaaca shafaacada almuhbata ta la sugayo shafaacada almuhbata ee la sugayo iyo siday tahay sifatu ashafaaca almuhbata araabicata afraad dikru waxaa la sheegaya ashafaacatu lkubraa shafaacada weyn wahiya waxay tahi shafaacada weyn almaqaamu lmaxmuud waa dadka mowqifka ahee qiyaamaha taagan in rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ka waramay inuu dadka u shafaaco qaaday wahiya waxa ay tahay almaqaamu waa maqaamkii almaxmuud alkhaamisa sifatu sifada maa yafcaluhu wuxuu sameeyey sala allahu caleyhi wasalam annahu laa yabda-u inaanu bilaabayn bishafaacati shafaacada inaanu bilaabayn bal yasjudu rasuulku waa sujuudaya faidaa udina lahu marka loo ogolaado shaafaca waa shafaaco qaaday marka loo idmo ama dee marka la ogolaado shafaaco qaaday asaadisata lixaad man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaan badan bihaa shafaacada rasuulka yaa ugu horeeya dee waa xadiiskii soo maaha yaa man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa asaabica masalada toddobaad annahaa laa takuunu u ahaan mayso liman qofka ashraka billaahi qofka ilaahay cid kale la wadaajiyo subxaanahu watacaala u ahaan mayso shirkiga sameeye ma ahaan mayso athaamina bayaanu waxaa la caddaynayaa xaqiiqatihaa xaqiiqadeeda la caddaynaya bayaan xaqiiqatihaa oo ah dee xaqiiqada shafaacadu maxay tahay ilaahay baa siinaya dadkii ahlu ikhlaaska ahaa soo maaha ahla tawxiidkii baa la siinaya soo maaha si dee almaqaam almaxmuud ay u gaadhaan bayaan xaqiiqatiha halkaasaynu ku joojinaa soo maaha wallahu subxaanahu watacaala aclam wbillaahi tacaala towfiiq